somalilan waxaa si rasmiya uga bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyaasha taasoo faro u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa deegaanka haddaba gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere ayaa uga waramay khadar maxamed cakulle wariyaha v o a ee hargeysa muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta doorashada diiwaangelintii oo dib loo cusboonaysiiyey dadkii afar sano ka hor aan isdiiwaangelin iyo intii qaangaadhay iyo intii kaarku ka xumaaday markaasay isdiiwaangelisay intaasuba inay dib isu diiwaangeliyaan dafuristii wakhtigaasay ahayd waxaanay bilaabmanaysaa oo diiwaangelintu ka bilaabmaysaa sagaal iyo labaatanka bishan aynu ku jiro ayay bilaabmaysaa dhowr cisho kabacdi haddii laha yidhaahdo munaasabaddu sidaasay ahayd
muhiimad gaara waxay u leedahay guud ahaan arinta doorashooyinka maadaama codadku ay muhiim u yihiin muwaadiniintu sidoo kale gudiga mxua xeerka doorashooyinka guudna waxaa ku qoranba xataa qofka sharaxaya inuu kaarka diiwaangelinta haysto marka waa muhiim soo maaha marka guud ahaan leega saddexdiina xisbi iyo guud ahaan dalkaba
siyaabo badan bay muhiim u tahay qof kastoo muwaadin oo reer somalilan horta inuu isdiiwaangeliyo waa waxa weeyaan xaq uu leeyahay isagu diiwaangelintaa inuu isdiiwaangeliyo haddii la dooranayo iyo haddii au dooranayo wax labadaba muhiim bay u tahay inuu kaarhka diiwaangelinta haysto doorashooyinka baynagu soo socdo doorashooyinkeennaa si aynu u soo saaro baarlamaan iyo golo deegaan iyo madaxweyne markay gaadhaba aa u soo saartaad qofkaad doonaysa u doorato muhiimadda ugu xooga weyn lebay leedahay diiwaangelintu haddii kale oo aanad isdiiwaan gelin waxaa ma dooran karaysid qofkaad doonaysa ma dooran karaysid doorashooyinna dalka ka dhici maayaan markaad sidaa aragto markaa muhiimad gaara bay u leedahay oo aada u weyn shacabka reer somalilan ee ku nool guda iyo dibadba inay isdiiwaan geliyaan qofkii wakhtigaa ka soo gaadhaya
waa tahay su-aasha kale anku weydiinay gud waxa weyaan dad baa ku dhegaysanaya maxaad ku baraarujin lahayd waxaa laga yaabaa dadka qaar weli inaanay muhiimadda leedan fahamsanayn dadka qaar waxaa laga yaabaa in arrinta xisbiya mooyaane aanayna arrin qaran tahay aanay daraensanayn waa maxay kelmadda ama fariintaad ku odhan lahayd dadka ku dhegaysanaya reer somalilan wax fariintaan ku odhan lahaa waxay tahay shacabka reer somalilan dhammaantood gobollada dalka muhiimadda aad xaqa aad leedahay yaanad waayin xaqa aad leedahay oo ah inaad isdiiwaan geliso oo aad noqoto codbixiye ama ka la dooranayay labadaba muhiim bay u tahay inuu isdiiwaan geliyo qofkaas sidaan horeba ugu soo sheegay cabashooyin baa jira oo la leeyahay cabashaa jirta iyo taasaa jirta waxaa ka mas-uula diiwaangelinta wakhtigeeda iyo meeshay ka dhacayso wakhtigay ka dhacayso gobolada iyo gobolka wakhtiga ay soconayso intaba waxaynu u xil saarnay komishanka qaranka iyo xukuumaddabaa u xil saaran in wakhtigay dhacayso inta mas-uuliyaddu ka saarantay waa intaa maaha cid kale dadka waxaa ku waajiba shacabka reer somalilan dhammaantii inay isdiiwaangeliyaan oo aanay haba yaraatee la shaqeeyaan komishanka iyo arrimaha gudaha abniga ka shaqeeyaan si ay doorasho xora oo xalaala inoogu dhacdo oo aan haba yaraatee ammaan inoogu dhacda somalilan bay u fiican tahay qarankay u fiican tahay shacabka reer somalilan bay u fiican tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle